Maamulka degmada Balcad iyo culamaa udiinka degmada ayaa xaafadda Xawataako ka dhagax dhigay masjid cusub oo dhowaan dhismihiisa la bilaabi doono. Masjidkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay dadka ku nool xaafadda Xawataako kuwaasi oo aan lahayn meel ay ku cibaadaystaan. Qaar ka mid a culimmada iyo waxgaradka degmada Balcad ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay kaalin ka qaataan dhismaha masjidkan.
muga raggaas ilaahay u ammaanaayo waa ragga masaajiddaha abba dhisaayo abba ku cibaadaysahayee ku xihan ee haddii ilaahay kuu roon yahay adduunyadooda ayna ka qaalib naqanin ee addiinkoodii uu qaalib yahay ee adduunyada ayna ka qaalib naqanin waxau kale ilaahay wa qaala aydan fii aayatin ukhraa innamaa yacmuru masaajida allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir wa aqaama asalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah inamaa in kale mahe yacmuru waxaa camira uu leeya ilaahay masaajidallaahi inamaa yacmuru masaajidallaahi man duula camiraayaan dadkoo dhan ma ah minta tabciidliyaa la yidhaaha dadka qaarkiisa macnaha loo wadaa masjidunuur in loo baxsho magacaas masjidunuur waxaan kaloo maamulka ka cosaha dadka joogo kuba maqan ee erkaa gaarsiihaysiin inta waxaa lee sheega boos dhulkan oo la xidhiiro waa qolal oo ganacsi ah masjidku intuu ku leeyahay kaliya eridku oo ku yeelan karaa intana mixraabkiyaa gelaayo suuqa in loo furo maamulka adiga say rabaan ayaga ha u xiileeyaano in irid oo ku yeesho oo laga soo galo haddii hallama albaab la waayo hal hataa qaab alla qaabkii oo mataqaanaa maamulka u maaray karo inay masaajidka uu ku yeesho si masaajidka dhinacan looga soo gala maadaama suuqa inta uu jiro taasaan maamulkan ka codsihaynaa
wadaadkii sadaqaystay booskan oo cali shiiqey xasan faarax horta waxa waaye nin iibaan la waayo masaajid iyo adiga mataqaanaa taqwada maha lagu qabahayo nimaa iibaan lahaynin qalbigiisaba soo ma gelayso oo hortiiyeyba qalbigiisa ay ku soo dhacaynin waa ku mahadsan yahay booska ou dhiibay oo u niyeystay masaajidka baytullaahiya oo alnuura waa ku mahadsan yahay maamulka degmada waxaa ka codsahaynaa
waa fadli mataqaanaa qof kasta oo iska soo indisi karin ama masaajida dhisa usan iska dhihi karin waa hidaayo ilahay xaggiisa ka timid noo ah haddaan nahay reer balcad in cali shiiqey aan ugu ducayno ilaahay khayr ka badan inuu siiyo waa nin muxsin ah anigu waxaan dhihi karaa cali shiiqey sideetan iyo dhowrka tuulo ee degmada balcad ku taallo ama ay ka kooban tahay iyo xaafadaha degmada balcad ninka keliya ee u shaqaysana inuu yahay inta aan arkay intaasaa iga kooban aniga